madaxweynaha dhulka soomaalida ee degto ee dalka ethoobiya mustafa cagjar oo waraysi gaar ah siiyey v o e da ayaa waxa uu ku baaqay in laga waantoobo qabyaaladda islamarkaana lagu kalsoonaado sharciga si looga baxo dhibaatooyinka qabyaaladda madaxweynaha ayaa u waramayay wariyaha v o e da maxamed faarax shire waxaana ugu horeyn uu ka hadlayaa waxyaabaha u qabsoomay maamulkiisa ilaa iyo hadda
mahadsanid marka ugu horeysa waxaan is leenahay dhanka soo celinta astaamihii soomaalinimo guulo laxaadla laga keenay calanka deegaanka in la soo celiyo magacii deegaanka in la soo celiyo magacyadii in laga bedelo meelo magacyo dad shisheeya loogu magac daray iyadoo geestayaal soomaali oo kaga habboonaa jireen arrimahaasi arrimo sahlan maaha gaar ahaan jiilka soo socda ee soomaalida deegaanka soomaalida u dhashay inay ku faanaan magacooda astaantooda soomaalinimadooda oo wixii lagu akhriyayay ee ahaa inay ka cararaan astaamahooda si ay u noqdaan etoobiyaanimo ayna waxba ka jirin oo etoobiyaanimo aan lagu noqon karin inaad ka carato dhaqankaaga iyo naftaada inaad maaragtay aad diido intaas maaragtay arrimo hugsi dhexal galaaban u arka anugu aragtideeda walow ayna ahayn dee arrimuhu hadda miiska cunto la saaray oo kale ah oo dadku waxay u baahnayeen aan ahayn haddana wax ka weyn oo dhanka maskaxda ayay soo kordhiyeen baan qabaa waxaan samaynay maamul aan is leenahay aad iyo aad buu u taya fiican yahay heer deegaan heer maaragtay gobol ilaa heer degmo way jiraan in meelaha qaarkood isqaqabsiya qabiilxa ka yimaadaan waa iska caadi waa dabeecad caadi ah oo soomaalida leedahay marka xorriyad ay hesho in qabiil qabiil dara shaksi oo la wato ay iska dhacaan waa wax lagu xisaabtamayey heshiiskii oo nalaf arrin kaloo isaguna weyn oo soo kordhay u ahaa iyo hay-adihii caalamiga ahaa oo deegaanka u furmay oo imanay aftaas intaas igu muhiimsan tahay ma isleeyahay waxaad qabatay dhanka gudaha markaynu ka hadlayno saad kaga dhawaajisay maamulku waa cusub yahay isqabqabsi iyo waxaa jiro qabaa'ilo dareensan in qabaa'ilo kale ay ay kordegan yihiin oo kale maxaad is leedahay waa looga bixi karaa arrintaas oo idinkaga qorshaysan
waxaa looga bixi karaa sharciga in la sarreynta sharciga in la ilaaliyo oo qabiilku wax qabiil sharci isagu gacanta ku haysan karaa ma jiro dareenku meel kasta uu ka jiro hadduu rabo dhibaata ma laha waa la xalin karaa dhibaata kastoo bulshada dhexdeeda ah waa in la xaliyaa hogaaminta siyaasadda iyo hogaaminta dhaqanka labadaba hawsha ugu muhiimsan ee u taallaa waa inay xaliyaan khilaafaadka jira ee bulshada iyo dhibaatooyinka kale ee social problems ijtimaaciga waa inay xaliso hogaanku siyaasadduna gebigeeduba waa intaa un laakiin taasi qiil uma noqonayso in dad qalalasan raba magac qabiil ay nidaamkii ku argishaan oo qabiil qabiil meelaha laisku qabsataa ma yeelino waan ka gaashaamanay meelihii ka dhacdana xal baan ka gaarhnay haddana diyaar baan unahay inaan xalino arrintaad soo qaaday jabhadda ololef maxay kula tahay dadka qaar fikirro kala duwan ayay ka qabaan in soo celintooda gudaha soo gelayaan shirar iyo kulamo ayay ku qabanayaan qaybo badan oo ka tirsan gobolkani marka isleedahay hanaankii saxda ahaa weeye hanaankaasi kulamada iyo banaanbaxyada ay qabanayaan waxa muhiimka waxa weeye in aan lagu mashquulin processeska ama dhacdooyinka siyaasadeed ee jiray beryahan xilligan kala guurka ah waxa muhiimkii waxa weeye in colaad jirtay muddo soddon sannadood iyo lasoo afjarayo marka labada dhinacba khaladad uu ka iman karaa xoogaa isdaba marmar way iman kartaa labada dhinacba laakiin guud ahaan etoobiya oo dhan isaad la socoto ururadii mucaaradka ahaa way soo wada galeen dhaqaaqay siyaasadeed bay gudaha ka sameeyeen calamay la soo qaateen taageerayaashooda kicinayeen arrinta oona taag kama duwaneen dhaqaaqa xagga ciidanka iyo waxaasoo kalaa loo baahna xilligan xaadirka laakiin guud ahaan hadda maanta waxaan taaganahay meel aan odhan karno wax walba hadda dhaqdhaqaaqa wada sameeyaa sharci buu ku salaysnaanaya mar haddii heshiis la gaari inta dhammaystiranna waxay u baahan tahay in si taxadar looga xaajoodo oo iyadoo danta shacabka laga fikirayo dhanka maamulka ma yahay mid hadda dhaadhacay maadaama isbedel u dhacay gudoomiyaashii qaar hogaamiyaashii qaar qaarkood shaqooyinkay si iskooda qaar ooga tegeen qaarna ilaa haatan isbedelaad ku samayseen intee u qaadanaya in maamulku si toosa gudahaan gobolka ugu dhaadhaco maamulku hadda si toosa ugu dhaadhaca la odhan karaa badanka deegaanka inta kalena waa la israacin doonaa laakiin dhammaan degmooyinka oo dhan waxaan ka ahayn mid iyo lab iyo maamulkii waa dhisan yihiin tababar baa loo bilaabayaa waa iska nidaam kun iyo toban sana la burburinayey laba bilood gudahood boqol kiiba boqol laguma soo celin karo laakiin jihadii saxda ahayd waan haynaa baan qabaa dhankaas wax ma goldololo badan kama jiraan tababar fara badan hadda waa loo furay sood la socoto maanta toddoba boqoloo ka mid a hogaamintii heer deegaan iyo heer heer degmo iyo heer gobol jijiga ayay joogaan iyagoo tababar loo furayo madaxdii sare ee ciidamada iyaga laftoodu waxay ku jiraan tababaro hadda loo bilaabay ama dibos ha noqdaan ama biliska caadiga ha noqdaan waana muhiim in tababarada iyo la sameeyo gaab yarna wuu abuurmi karaa intaas laakiin how transition waa kala guur oo kale maadaama waxaan dhaxlo system uuna jirin dadka shacabka gobolkan ku dhaqan waxyaalaha ugu badan ay ka caban jireen waxaa kamid ah oo kale adeeg xumo dhanka ciidamada amniga ka haysta oo kale ciidan badan shaqooyinka ay iskaga tageen qaar fara badan way ka niyad jabeen maxaa dhaqan celis ah maxaa tababaro cusub ood isleedahay waad iminkood ku dhaqaaqdeen horta ciidamadii booliska caadiga aha kuwii la eriyey qaar badan soo celinay qaar badan kalena waa la soo celin doonaa iyadoo la eegayo sharciyaddii lagu eriyay si ahayd iyo maaragtay laga hubsanayo tababar fara badan hadda weli lama qaban laakiin qorshaha ku jiraan wacyigelin fara badan waa loo sameeyey ciidanka libi booliska isbedelaa lagu sameeyey korkii saraakiishii sare ee hogaaminaya ciidanka marka haddana waxaanu bilaabaynaa tababar fara ballaaran oo dhanka dastuurka xuquuqa insaanka iyo sidii maaragtay dadka shacabka ay ugu adeegi lahayeen ah arrimahaasa noo socda kaasina waxa uu ahaa madaxweynaha dhulka soomaalida ethoobiya mustafa maxamed cagjar oo u waramay wariyaha v o e da ee gaarisa maxamed faarax shire halka aad kala socotaan dhegeystayaal waa v o a